بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى saaka darsigeennu waxa uu ka bilaabmayaa xadiidka koob iyo siddeetanaad can cabdillaahi cabdillaahi waxaa laga wariyey waa ibni mascuude qaala inuu yidhi maa ra'aytu maan arag rasuula allaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam oo sallaa tukaday salaatan salaad bikayri miiqaatihaa wakhtigeedii wakhti aan ahayn ilaa salaatayni laba salaadood mooyaane jamaca markaa labadii salaadood buu tilmaamayaa jamaca waa kulmiyey nebigu sala allahu calayhi wasalama beyna almaqribi salaaddii maqrib iyo walcishaa'i salaaddii cishaa'i dhexdooda waa jamciyey oo salaadda cishaa'i wakhtigeedii ayuu labadaba isugu keenay maqribkii intuu soo raray waa jamcu ta'khiir wasallaa waa tukaday nebigu alfajra salaaddii subaxna waxa uu tukaday qabla miiqaatihaa wakhtigeedii ka hor wadaalika kaasina waxa uu ahaa fi lxaji xajka dhexdiisii ayuu ahaa wuxuu tilmaamayaa labadan salaadood maalintii sagaalaad ee carafo la taagnaa xujaajtu ay taagnaayeen salaaddii duhur iyo salaaddii casar nebigu halkaa carafo ayuu ku kulmiyey isagoo sameeyey jamcu taqdiim oo salaaddii casar inta lasoo raray wakhtigii salaada duhur la ysugu keenay sababtuna waxa weeye si qofku ugu tafaruqu ugu gacan bannaanaado maalintaa bacda zawaal ilaa intay cadeedu ka dhacayso dikriga iyo ducada maalinta carafa waa maalin cajo badan oo shanigeedu wen yahay wa khayru ducaai ducaau yowmi carafa siduu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam markaa gabalkii markuu dhacay nebigu waa ka soo gadoomo carafa waa ka soo dhaqaaqay oo xagga musdelifa oo habeenkaa loo hoyanayuu usoo ambabaxay musdelifana markii uu soo gaadhay xilligii salaada cishaa'i waxa uu ku tukaday maqribkii iyo cishihii oo uu meel isugu keenay markaa salaaddii maqrib ayaa wakhtigeedii lama tukane laga soo raray oo xilligii cishaa'iga la keenay markaa waa jamcu ta'khiir waana xajkii oo dee acmaashii xajki iyo manaasikul-xaj baa lagu dhex jiraa markaa labadan salaadood ee maqhrib iyo cishana waa jamcu ta'khiir labadaa hore duhur iyo casarna waa jamcu taqdiim markaa salaada hore ee uu tilmaamayo saxaabigu in wakhtigeedii wakhti aan ahayn la tukaday dee waxa weeyaan waa salaadan maqhrib ee xilligii cishaha la keenay salaada labaadna salaaddii subax bay ahaydoo dee maalintaa habeenkaa tobnaad musdelife marka loo hoydo salaada subax musdelifaa lagu tukanayaa halkaasaa ilaahay lagu xusayaa oo lagu wardinayaa ilaa inta dhulku si fiican uga caddaanayo kadib baa xagga mino loo dhaqaaqayaa si jamratulcaqaba loo tuurto markaa haddaba sidee labadan salaadood wakhtigoodii wakhti aan ahayn wuu tukaday horta subaxa waxa uu uga jeedaa uun fii awali waqtihaa xilligii ugu horreysay salaada subax soo gashay ayuu tukaday ee looma jeedo waagii oon beryin buu sii tukaday waayo salaaddiiba ansixi mayso laakiin wakhtigii caada ahaan looga bartay in marka waagu baryo ee la addimo dee waxoogaa qadar loo dhexaysiiyo oo la sugo yacnii sidii caadada ahayd baanu samayn oo muxuu sameeyey sidaadii waagu u beriyey horuu ka tukaday marka fii kayri waqtihaa ama qabla miiqaatiha maxaa lagu awilayaa ay qabla miiqaatihi miiqaatiha almuctaada waa xilligii la yaqaanuu ka hormariyey ilan salaada marka la addimo waa la sunaystaa waxoogaa baa la sugaa soo maaha marka macnaha sugiddii unbaa meesha ka baxday laakiin waagii baan beriyinoo waa qabla alwaqti macnuhu ma aha taana xaafidku uu fatxulbaariga mujalladka saddexaad safxada shan boqol iyo labaatan iyo shan waa ku tilmaamayaa wuxuu odhanayaa wa ama idlaaquhu calaa salaati subxi annaha tuxawalu can waqtiha falaysa macnaahu annahu awqaca alfajra qabla tuluuciha yacni idlaaqan hadalka lagu idlaaqay ee lagu tilmaamay salaada subax in wakhtigeedii laga raray macnaheedu ma aha in waxa weeyaan salaadii subax yacni waxa weeyaan intii aan waagu beryin inuu ku riday oo uu tukaday maaha macnaheedu oo waa berigii oo aan beryinba inuu tukaday macnuhu sidaa ma aha wainamaa araada annahaa waqacat qabla alwaqti almuctaadi ficluhaa fiihi fi lxadar wuxuu uun u jeedaa in salaadani ay dhacday wakhtigii ay caadada ahayd in la sameeyo wakhtiga nagaadiga lagu jiraan socotada la ahayd macnaha intii waqtulxadar la samayn jiro in salaada la yar sugo marka waagu beryo dabadeed tii uun baanu samayn oo mar alle markuu waagii beryo horuu ka tukaday muraadku waa uun inta ah marka qabla miiqaatihaa ay qabla miiqaatihaa almuctaada unbaa loo jeedaa qabla miiqaatiha almuctaad xaggan maqrib iyo cishana yacni salaada wakhtigeedii wakhti aan ahayn baa la tukaday wuxuu uga jeedaa uun jamcu ta'khiirka maqhribkii inta la soo raray cishaha loo keenay sidii casarkaba inta la raray duhurka loo geeyey taqdiimka taasina walow wakhtigii salaada maqrib yaanu ahaaninba eh laakiin waa waqti mashruuca oo nebigu sala allahu calayhi wasalam dee inoo sunneeyoo la jideeyey oo salaada marka socotada la yahay in labada salaadood yacni labada salaadood midkood wakhtigeedii takale loogu keeno iyadoo lasoo hormariyey ama la dib mariyey dee wax mashruuc oo masnuun ah oo waxa weeyaan laynoo jideeye weeyi وعن علي علي وحو كوري بخاري رضي الله رب رالها كنوض عنه علي قال إن علي دي أمرني وحي أمر رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق إن أن صدق ذيس بجلال, بجلال البدن قيل هيريدي أما مريه دوش اللغة ساري وقيلي هديق أهاي النبي ودي حرم كلو ودي مركا وحي وحي رسولك أمري inaan sadaqadaysto bijilaalilbudni geelaa hadiga ah maryaha dusha ka saaran ee ku heeriyeysan dee marka la qalayo inta laga furo oo laga dejiyo inaan sadaqadaysto ayuu rasuulku i amray allatii maryaha ama heeryada allatii geelaasoo dheh allatii waa wasfi waxay u tahay albudna marka allatii geelaasoo naxartu andhuundhabay ama gowracay macnaha geelaan ku gowracay xaramka ee hadiga loo soo kaxeeyey heeryada ama maryihii korka ka saaraa inaan sadaqadeeya rasuulku i amray wa bijuluudiha hargaheediina inaan sadaqeeyo ayaa rasuulku i amray buu yidhi sala allahu calayhi wasalam nebigu maalintii uu soo xajayay xajatulwadaac boqol neef oo geela ayuu hadi u kaxeeyey waa boqol neef waa xoolaha ishinka kuwii ugu sarreeyo geela ah boqol ka mida ayuu kaxeeyey boqolkaa neef nebigu saddex iyo saddex iyo lixdan neef isagaa gacantiisa ku gowraco ku dhuundhabay toddobiyo soddonna cali bin abi taalib buu u igmadayoo u wakiishuu yidhi aduu gowrac halkaa markaa waxaa laga qaadanayaa dadka xujaajta ee xajeeya ee hadiga la imanaya ama qiraanka ama tamatuca dee inta ku waajibtay ama neefka laga raba uun inay gowracaan maaha qofkii awood iyo hantilihiye waa inuu gowraca wada farabadiyo oo afdalulxaji alcaju wathaju ayaaba nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam xaj waxa ugu fadli badan ka dhawaaqista iyo qaylada talbiyadana lagu farabadiyo lagu dhawaaqo talbiyada labeyk allaahuma labeyk dhiigdaadintana lagu badiyo xajkaasaa ugu fadli badan marka ruuxii alla waxsiiyey neefka hadigee ku saaran uun ha ku kaaftoomine wax allo wixii aad qali karto qal oo nebiguba wakaa boqolka neefee hadiga ah intuu soo kaxeeyey xaramka ku qalay saddex iyo lixdan gacantiisu ku qalay inta kalena cali bin abi aalib ayuu igmaday waxaa kaloo xadiidka markaa laga qaadanayaa marka laga yimaado sunnanimada dee in xoolaha la qalayo la farabadiyo sidaa nebiguba u farabadiyey waxaa kaloo laga qaadanayaa geelaas maryaa dusha laga saari jiray sida heeryadoo kale loo heyani dusha lagaga heeriyan jiray oo culimmadu waxay idhaahdeen amaba waxa maryaha loo saaraya dhaxanta daran ee ay sii marayaan ilan waa la lugeynayaayo waa masaafo dheere oo geeliina dee in loo naxariiso la daryeela ilan waa daw oo waa muhime amaba marka lagu sameeyo sunnatul ishcaar oo ah in la- loo calaamadiyey inuu neefkani had yahay lagu lagu gowracayo xaramka ayaa ishcaarkaas marka lagu sameeyey kadib baa marada dusha laga saarayey si halkaa yaree la dhaawacay ee dhiigga laga daadiyey dee waxa weeyaan xayawaanaadka iyo waxyaabaha la midkii intay ku joogsadaan aanay fadhin ama aanay dhibin ama aanay damqin ishcaarkuna waxa weeye neefka hadyiga loo wadee xaramka lagu gowracayo in kuriskiisa ama meel ka mida jidhkiisa la yaro saro oo laga dhiijiyo si ay calaamad ugu noqoto neefkani waa neef hadiye ah oo xaramka loo hadiyeynayo waxa weeyaan halkaa lagu gowracayo loo wado si aan cidina ugu hunguroon cidina aanay dhibaato ugu soo banbixin waayo xaramka iyo wixii ku tacalluqa dadku way weynayn jireenoo haybad buu lahaa marka maryahan la saarayo kuruskaa la saray ayaa dusha laga saaraya ama guud ahaanba dee waa loo heriyanayo dushaa laga wada saaraya marka hargahoodana iyagana in la sadaqadeeyo oo neefkii la gowracay haraggiisii ilan waa lagu intifaacayaaye in sadaqa loo bixiyo waxaa kaloo laga qaadanayaa wixii hor ilaahay loo bixiyey inaan lagu noqon oo mar hadduu neefkan yahay neef hadiy oo alla dartii loogu gowracayo xaramka inaan haraggiisiina qofkii dee hadigan bixiya aanu isagu munaafacaadsan heeryada ama maryihii dusha ka saaraana isagu aanu dib ugu intifaacin laakiin si guud uga wada dhex baxo neefka iyo wixii dul saaraaba isagoo ilaahay dartii dee u bixiyo o u gowracaya waxba aanay isaga dib ugu soo noqon albukhaariyu qaala caطaa'un halkan waxaa ka maqan qaala oo qowlkii bukhaari ah qaala caطaa'unna waa maquulul qowlkii bukhaari oo albukhaariyu bukhaari qaala waxa uu yidhi qaala caطaa'un caطaa waxa uu yidhi waa taabicigii weynaaye culamaa min culamaa'i makkata almukarama marka qaala caطaa'un waa maquulu lqowl waa wuxuu yidhi bukhaari marka albukhaariyu bukhaari qaala wuxuu yidhi qaala caطaa'un caطaa waxa uu yidhi idaa taطayaba marka qaala caطaa'un waa maquulkii bukhaari idaa taطayaba iyo waxaa ka dambeeyana waa maquulkii caطaa caطaa wuxuu yidhi weeye marka qaala caطaa'un caطaa waxa uu yidhi idaa taطayaba marka uu iscadriyo oo macnaha udgoon uu adeegsado ruuxii muxrimka ahaa ee cumro ama xaj u xidhnaa aw labisa ama uu xidho wixii tolliinka ahaayee dee loo diiday makhiidkii wixii xubnaha loo tolay naasiyan xaal uu yahay mid ilowsan aw jaahilan ama xaal uu yahay mid ka jaahilah ama waa ilowsan yahay oo isagoo ishalmaansanba inuu muxrim yahay oo cadarkii ismariyey ama waaba ka jaahilo cadarku inuu ka xaaraansan yaho maxduuraatulixraam uu yahayba garan maayo falaa kafaarata kafaara gud calayhi korkiisa ma ahaanin dhiig ku waajibi maayo ilaan maxduuraadka marka la irtikaabo ama muxrimku uu la yimaado dhiig baa ku waajiba la yidhaha damu damuljubraan lagu kabayo wixii uu galay ama gefka oo dimaada xajka dhexdiisa way fara badan yihiinoo damuljubraan iyo damu shukraan noocyo badan bay leeyihiin markaa kan damu jubraan baa la yidhaha oo marka maxduur min maxduuraat alixraam uu galo oo uu ku gafo ayaa lagu kabaa marka waxa uu leeyahay cataa kol hadduu ilowsanaa amase aanu garanayn kafaare iyo fidye ku waajibaysaa ma jirto waana sida uu yahay madhabu limaami shaafici annahu laa kafaarata walaa isma kumana dembaabayo kafaara gud iyo dhiigna ku waajibi maayo imaamu maalig waa se kale farqiyey oo wuxuu yidhi laa isma wa calayhi alfidya dembaabi maayo oo dee waabu ilowsanaa ama waa ka jaahil laakiin fidyadii ka dhici mayse dhiig buu daadinaya neef buu xaramka ku gowracaya oo fuqaraau lxaram u siinaya laakiin sida raajixa waxa weeye annahu laa kafaarata walaa isma kol hadduu ilaabay amase uu jaahil yahay oo dadka xujaajtii markay xajayaan dee maxduuraadka waxaa ka mid ah qofku madaxii inaanu daboolin ninka qofka ragga ah maaha dumarka dee mukhayamaadka mino iyo marka la joogay iyo musdelife iyo carafa iyo waxaad arkaysaa qof seexday oo maradii isku duuduubayba oo huwaday ama isagoo fadhiyaba madaxii wax saaray macnaha wuxuu hilmaamayba inuu muxrim yahay dee waa la baraarujinaya war madaxa ka qaad marada muxrim baa tahay la odhan maayo kol haddaad saartay dee neef qal waayo kaana naasiya inta badan dadku dee axkaamtaa way garanayaan laakiin ilow baa ku dhaca marka calaa kullin ilow iyo jahli wixii uga dhacay laa isma walaa kafaarata asarkan mucallaqnimo ayaa bukhaari uu ku wariyey isagoon musnad ahayn almundirina fi lawsat ayuu ku tilmaamay imaamu abaraanina fi lkabiir ayuu isagoo mawsuul oo musnada oo sanadkiisii leh uu ku soo arooriyey sida xaafidku fatxulbaariga uu ku tilmaamayo can anasin anas waxa uu bukhaari ka wariyey qaala inuu anas yidhi qadima nabiyu nebigu waxa uu soo galo uu yimid sala allahu calayhi wasalam almadiinata madiine ayuu yimid waa madiinat rasuul oo idaa uliqat waxay calam ku tahay calaa taybata tayiba wa taabata tayiba oo asmaadeeda taaba iyo tayiba iyo baa ka mid ah marka madiinadii rasuulku degay sala allahu calayhi wasalam ee u hijrooday ayaa madiine marka la idlaaqo ay calam ku tahay oy ku dhacdaa ilan carabi ahaan madiine magaalunbaa la ydhaa laakiin sharcan kol haddii la idlaaqo almadiina waxay uun ku dhacaysaa madiinatu rasuul oo tayba iyo taabana la yidhaahdo can anasin anas wuxuu ka wariyey bukhaari qaala inuu anas yidhi qadima nabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu soo galo uu yimid almadiinata madiine ayuu yimid wa amara waxaanu amray bibinaa'i lmasjidi masaajidkii nabowiga ahaa in la dhiso ayuu amray fa qaala dabeed nebigu waxa uu yidhi yaa bani najaar nusaqa qaarkood wa umira majhuul bay ka cabirayaan marka wa umira haddii la yidhahdana ey min allah xagga rabbuu dee ka amran yahe oo laga faray inuu masaajid horta waxa ugu horreeya u sameeyaa faqaala dabeed nebigu waxa uhi yaa bani najaar ree bani najaarow aaminuunii igula baayactama dhulkan waxaad iga siinaysaan iyo qiimihiisa faqaaluu waxay idhahdeen laa natlubu ka dooni mayna amanahu qiimihiisa dhulkan ilaa ilallaahi ay ilaa min allaah ilaahay xaggiisa mooye meel kale ka dooni mayno qiimaha dhulkan oo ilaadu waa bimacnaa min fa amara dabeed nebigu wuxuu amray biqubuuri lmushrikiina fa nubishat nubishat ayaa laga qaadanayaa nabshi in halkan loo soo qadarayo markaa fa amara wuxuu amray rasuulku biqubuuri lmushrikiina ay binabshi qubuuri lmushrikiina mushrikiinta xabaalahoodii in la faqo oo inta la qodo lafahooda laga soo saaro ilain meesha masjid baa laga dhisayaaye taasuu nebigu amray oo fa nubishad dabeed waa la faqay xabaalihii mushrikiinta oo lafahoodiibaa bannaanka loo soo bixiyey uma bilkhirabi iyadana fasuwiyad baa laga qaadanayaa macnaha taswiyada ee masderka oo loo soo qadarayaa halkan si macnuhu mustaqiim u noqdo u toosnaado marka uma amara bilkhirabi ay bitaswiyati alkhirabi meelihii godgodka ahaa ee ilan xabaalaa laga faqay oo lafaa laga saaraye meelihii godadka ahaa ee godgodka godadku ay ku bateenna wuxuu amray in la simo inta la aaso laysku simo fasuwiyad dabeed waa la simay wa binnakhli faqutica iyadana qaciga ficilkan ka soo qaado oo wa biqaطcin nakhli timirta goynteedii in la googooyana waa amray nebigu oo faqutica dabeed waa la jarjaray fa safuu dabeed waxay safeen annakla ay juduuca annakli timirta jirridaheegii dhaadheeraa ayaa waxay ku safeen saxaabadii qiblata almasjidi masaajidka qibladiisii ilan waaba la qoondeeyey goobtii masjidka soo maaha iyadoon la dhisinba masjid waxa loogu idlaaqay waana biictibaari maa yakuun oo dee masaajid buu noqon doonaa waabana la asteeyey goobtii oo waatan la simayo la hagaajinayo shaqadii ay bilaabantayba kol haddii goobta shaqadu ay ka bilaabantana waxaa laga bilaabuun buu yahay oo guri haddii la bilaabo waxaan waa maxay waa guri unba loodhan masaajid haddii sidaska la bilaabona waa maxay waa masaajid de waayo wuxuu noqon doona ee la bilaababa weeye hada alxadiid waxa horta aynu ka qaadanaynaa ahmiyadda ay masaajidda iyo goobaha cibaadadu leeyihiin oo dee dadka mu'miniinta ah oo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam hoggaan iyo hormoodu u yahay meel marka ay degayaan waxa ugu horreeyay ku dadaalaan waa goobtii cibaadadee iyagiiyo alle yacni waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala xidhiidhkiisa ay ku muujin lahaayeen halkaasa ugu muhiimsan oo guryahooda iyo deegaanadooda waxa uga mudan horta gurigii ilaahay rabbi ku caabudi lahaayeen sidaa darteed ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam madiinata almunawara markuu soo caga dhigtay waxa ugu horreeyey ee ficil u bilaabay camal uu qabto waxay noqotay binaau lmasjid annabowi inuu amro dhulkii haddaba qoladaasi lahayd reer banu najaar waa jilib ka mida ansaare ayuu yidhi iga iibiyo maxaa iga siinaysaan bal igula gorgortama oo dhulkan maxaa qiima iga siinaysaan dee waxay yidhahdeen laa natlubu amanahu ilaa ila allahi ay ilaa min allah rasuulkii allow annaku dhulkan qiimihiisa ilaahay mooye cid kale ka dooni mayno allaanu ajar iyo abaal kaga rabnaa waa qofka dee aakhira doonka ee alladoonka ah ee adduunyadiisa aakhiri kala muhiimsan tahay dhulku qiimuhu doona hadduu leeyahay waxaa ka mudan waxa alle agtiisa aad ka helayso markaad waqfido kadib nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu amray dee xabaalihii mushrikiinta in la faqo oo lafahooda laga soo saaro ilain masaajid iyo xabaali kulmi maayaan oo masaajidada in xabaalo laga dul dhiso wax bannaan ma aha ama ha noqdaan mushrikiin ama muslimiin ha noqdaane xabaali iyo masjid meel kuma kulmaan marka wuxuu amray in xabaalihii mushrikiinta lasoo faqo oo meesha laga guro nabiguna sal allahu caleyh wasalam dee waciid adag baaba ku soo arooray lacna allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid lacnada ilaahay yahuud iyo nasaare korkooda ha ahaato yacni xabaalihii ambiyadooday masaajida ka dhigteen marka wax kulmaya ma aha sidaasaa xabaalihii faqa oo lafooda ka saaray uu yidhi gaalada waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidka annahu laa xurmata limaqaabiri almushrikiin gaalada iyo mushrikiinta xabaalahoodu xurmo ma leh waa taa layska faqayo laakiin xabaalaha muslimiintu xurmay leeyihiin oo loo dhowaan maayo lana soo fiqi maayo waayo halkaa lagu aasay qofka muslimkii waa gurigiisii aakhiro isagaa leh in laga saarana sida markuu noolaa gurigiisa in laga bixiyo aanay u bannaanayn ayaa ruuxa muslimka ana qabrigiisa lagu aasay uu yahay gurigiisii aakhiree ugu horreeyey in laga saarana aanay u bannaanayn culimmadu waxay ka soo reebaan wixii dee dan iyo daruura keento oo masalan qof muslim oo lagu aasay meel dee qof leeyahay oo khaasa ama guri daaradii ama marka dhibaatooyinka iyo dagaaladu ay dhacaan dad meelo aan munaasab ahayn oo dad lahaayeen ama waddadii dadka muslimiintu ay marayeene waddada ahaydeen xabaalo ahayn haddii si khaldan loogu aaso dee marka la yimaado ee meeshii dantii guud ahayd in la adeegsado ama waddadii dadku ay marayeen ama dee qofku gurigiisii iyo daaraddiisii haddii ay ahayd uu doono inuu soo galo markaa way bannaan tahay qofka muslimka ah si xurmo leh inta looga bixiyo meydkiisa in maqaabirtii muslimiinta ee muxtaramka ahayd lagu daro taasaana daryeelu ah way bannaanta laakiin waxaynu ka hadlanaa asal ahaan ruuxa muslimka ah ee maqaabirtii muslimiinta iyo halkuu xaqa u lahaa lagu aasay in laga soo saara wax bannaan ma aha kadib markaa dhulkii in la simo geedihii timirta laga jaro ayuu nebigu amray halkanna waxaa ishkaal la soo arooriyey sida make ay xaram u tahay oo dhirteeda in la gooyaa ay xaaraan u tahay ayaa madiinina xaram ay u tahay oo dhirteeda in la gooyaa ay xaaraam u tahay sidee nebigu u amray timirtii ha la googooyo shanawaanigu xaashiyada hoose saddex weji midkood buu kaga jawaabayaa ishkaalkaas oo waxa uu yidhi fain qulta ina qaطca annakli alxaasili fi lmadiinati manhiyun canhu kalxaasili fii xarami maka ujiiba haddaad tidhaahda timirtan la googooyey ee madiine laga jarjaray goyntaasi waa mid laysku diiday sida xaramka makaba dhirtiisa in la googooyo loo diiday taa haddaad tidhaahda ee maxaa loo jaray ila ishkaalku waa sidaase ujiiba waxa lagaga jawaabayaa بأن القطع كان في أول الهجرة وحديث النهي إنما كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من خيبر كاسي ووجهه هوري لغو كل من أيو إن لا يراهدو goyntani waxay ahayd nahyiga waa ka horeyso dee waa bilowgii hijrada markuu sidaa u tegey xadiidka nahyiga ee diidaya in la gooyo xurmada xaramka darteedna wuxuu ahaa uun markii uu khaybar ka soo noqday dabadeed markaa wejiga hore jamcigu وأن القطع كان قبل النهي وامد أو أن النهي مقصور على القطع الذي يحصل به الإفساد فأما الذي يقصد به الإصلاح فلا أما قوينت الديدي وقوينت أرلضة إيا النباتك إيا درت اللقو فسهادين أيوه إتا وحلقوها قاجين إيا إصلاح اللوغة جيدو معها تنه إفساد ما هنا إصلاح بها يدو مساجك النبي قابا قوبتا لو ديار قريني كاسنا ووجه اللبات أو أن النهي إنما يتوجه إلى أم إلى ما أنبته الله من النخل مما لا صنع للآدمي فيه كما حمل عليه النهي عن قطع شجر مكة وعلى هذا فيحمل قطعه على ما فيه صنع الآدمي وجهك سدحات وحيري أما نهيك وحوجي هاي سنة أو لغو حنباريا ديد مدى لديد جيده إن لقوي حرمك wax alla uu soo bixiyey sida timirta iyo geedaha kale yacni wax alla uu soo bixiyo aadamigu aanay shaqo ku lahayn oo macnaha geed iska soo baxay oo geed aadami u beeray oo isagu sanca iyo samays iyo ficil u ku leeyahay aan ahayn markaa kala diidayaa in la gooyo waa kaa minallaahida isaga soo baxeen cidina beerin sida nahyigii dhirta maka la diiday in la jarjaraba loogu xambaaray taas sidaa darteed waxaa lagu xambaarayaa qacigan uu googooye uu amray in la jaro calaa maa fiihi suncu laadamiyi wixii uu ku sugnaa samayska iyo sancada aadamigio waxani waxdee bani aadam beeray beer baabay ahaydoo waa dhirtii lagu beertay marka calaa kullin xaafid ibnu xajar fatxulbaariga mujaladka afraad safxada siddeetan iyo lix isagu wuxuu ku gaabsanayaa uun وجهه u dambeeyay shanawaanigu u tilmaamay oo wuxuu oranayaa wa fi hadith Anas hada takhsis an-nahy an qat' ash-shajari bima la yunbituhu al-adamiyuna waxa uu hadithka Anas waxa ku sugan in nahyigi laysu diiday geedaha xaramka in la googooyo in lagu gaar yeelay waxa aadamigu aanay iyagu soo saarin ama aanay samayn oo waxa yacni si alla uun isaga soo baxa ee bani aadamku sanca aanay ku lahayn ayaa la diiday goyntooda laakiin aadamigu wuxuu beerto way goosan karaan waana la goyn karaa meel haddii dee shaqo laga qabanayo isagu khulaasada xaafidku wejigaasunbuu ku gaabsaday عن أبي سعيد الخدري بخاري وحكوري أبي سعيد الخدري عن النبي النبي وحكوري صلى الله عليه وسلم قال إن النبي يري ينزل الدجال نكي الدجال عور بين بطنها أها أي سود دقيه ومد من أشراط ساعة الكبرى على مدها ووين آخر زمانك إمن دونه أيان نين كاحد حدن دين لسودين دونه مركا ينزل الدجال دجال عور وسودقي دونه والحلق سودقي دونه هو يسقى محرم لقى حرم عليه دجال أن يدخل إنو قال نقاب المدينة مدينة البابدة إذا إنو كسو قال إيادو يكحاران سنته لقى حرمي وأنو فود سوقليني ينزل وحو دغيا هو دجال بعض السباخ دولك بدكي التي تاسو بالمدينه اي بقرب المدينه مدينه دحيده ما هي يعني مدينه كدوي هريرهيدا اه سباخدنا waxa la yiraahdaa sida shanawaanigu xaashiyada hoose uu ku tilmaamayo al-ardu ta'luha al-muluhatu fala takadu tunbitu shay'a wa dul yani dhanaanku ka qaalib yahu ka sareeyo oo dul dhanaan oo aan kuba siganayn inay baad iyo nabaad soo bixiso marka dhulka dhulka carrasanta ah ee wax soo bixiya maahee carraseel bay culimmada qaarkood ka cabiraan waa carraseele carrasan ma aha marka macnaha waa dhul yacni milix loo dhanaan oo carradiisu dhanaan tahay xoolaha laftoodu dhulkaa markay maraan way leefleefaanoo dee markay jeelaan oo kale marka waa dhul carradiisu ay dhanaan leedahay oo aan waxba soo bixin sibaaqdu marka wuxuu degayaa dajaal dhulkaa yacni carradiisu ay dhanaankaa leedaheen waxba soo bixin oo madiina hareeraheeda ah maha madiina dhexdeeda bilmadiina waa biqurbilmadiina ila madiina waaba ka mamnuuc dhulkaasoo madiina hareeraheeda ah fayakhruju dabeed waxaa usoo baxaya ilayhi dajaal yowmaydin maalintaa rajulu nin ninka oo huwa isagu khayrunnaasi dadka ka u khayr badan ah aw min khayri nnaasi ama dadka kuwa u khayr badan ka mid ah wa shakun min araawi فيقول دبد وحا ورانيا فيقول دبد وحا ورانيا أشهد waxaan qirayaa annaka adigu addajaalu inaad dajaal cawar tahaan qirayaa buu ninkaasi dajaal ku odhanayaa alladii dajaalkii xadaanaa uu inooga sheekeeyey canka adiga xaggaaga rasuulullaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam xadiidahu nebigu warkiisa uu noogaga warramay walle waxaan qirayaa inaad tahay dajaal cawarkii rasuulku uu warkiisa noo sheegay fayaquulu dajaalu dajaal wuxuu odhanayaa ara'ayta bal ka waran bal ka warrama in qataltu haddaan dila haadaakani uma axyaytuhu dabeed haddana aan soo nooleeyo hal tashakuuna miyaad ka shakiyaysaan fil amri arrinka ma ka shakiyaysaan macnaha ilaahnimadan sheeganaya iyo sha'nigayga ma madmadow dambaa idinka geli ninkaa intaan dilo haddana haddaan soo nooleeyo fa yaquuluuna waxay odhanayaa dadkii laa maya yacnii dadkii maya bay odhanayaan dee kuwii taageersanaaye atbaacdiisa ahaa fayaqtuluhu amaba dee cabsi laga cabsanaya dadkao dhan baa markaa odhanaya laa ila waa nin wax sheeganaye fayaqtuluhu dabeed dajaal wuu dilayaa ninkii uma yuxyiihi haddana wuu soo noolaynayaa fayaquulu waxau odhanayaa markaa xiina yuxyiihi marka uu soo nooleeyo dajaal fayaquulu ninkiibaa wuxuu odhanayaa hadalku waa qowlkii rajulka ninkii uu dilay oo fayaqtuluhu ninkii waxa dilaya dajaal uma yuxyiihi haddana wuu soo noolaynayaa fayaquulu dabeed ninkii wuxuu odhanayaa xiina yuxyiihi marka uu dajaal soo nooleeyo wuxuu odhanayaa wallaahi baan ku dhaartee maa kuntu mabaan ahaa nin qatu weligay ashadda mid ka daran basiiratan xagga cilmiga iyo yaqiinta minni aniga xaggayga ka ahaatay alyowma maanta wuxuu yidhi wuxuu odhanayaa ninkii uu diluu soo nooleeyey ilaah baan ku dhaartee maanta maalinaan uga yaqiin badanahay inaad dajaal cawar tahay weligayba imay soo marin maantaan ugu yaqiin iyo cilmi badanahay annaka dajaal sababtu waa maxay dee nebiga iyagu wixii uu sii sheegay oo inuu nin dili doono dabeedna soo noolayn doono calaamadiibaaba kaa caddaatay dee waan sii yaqiinsaday markaa shakiba ma leh fa yaquulu dajaalu dabeed dajaal wuxuu odhanayaa aqtuluhu haddii istifaam laga dhigo waa calaa xadfi lhamza oo ay a aqtuluhu war ninka ma dilaa mar labaad falaa yusallatu dabeed lagu diri maayo calayhi korkiisa ilaa markii hore minallaahidaa lagaga imtixaamo waa lagu salliday haddaanu ilaahay ku sallidin maba dili kareen marka dambe lagu sallidi maayo amaba jumladu waa khabari oo wuxuu odhanayaa fayaquulu dajaalu dajaal wuxuu odhanayaa aqtuluhu waan dilayaa wuxuu isu haystaa sidii markii hore kale inuu dili karo waayo markii hore allah ku sallidoo u sahlaye imika lagu sallidi maayo marka wuxuu odhanayaa waaban dilayaa jumlada marka khabari laga dhigo falaa yusalladu dabeed lagu diri maayo lagu sallidi maayo calayhi korkiisa ninkii inuu dilo lagu sallidi maayo awoodiba kari maayo xadiidkanna waxaynu ka qaadanaynaa awalan xurmatu makkata waalmadiina wa annahu laa yadkhulahuma addajaal yacni xurmada makiya madiine ay leeyihiin iyo dajaal inaanu albaabkooda soo gelaynoo malaa'igii ilaalinayso oo agtooda aanu soo marayn hareerahooda iyo meelaha sheeda inuu ka eega mooye inaanu labada xaram ee makiya madiine midna aanu fooda gelinay waxaa kaloo la tilmaamay dhulka caraseesha ah ee waxa weeyaan waxba aan soo bixin ee dhanaanka leh meelo ka midoo madiine hareeraheeda inuu halkaa ku degi doono dabeed nin dadka ugu khayr badan ama kuwa ugu khayr badan ka mid ayaa usoo bixi doona uu iman doona sharaxa hoose wuxuu shanawaanigu odhanayaa waa khadir laakiin wax daliilo caddaynayaa ma jiro marka waxaynu ku gaabsanaynaa inta laynoo sheego dhaafi mayno waa uu nin ka uu yahayna allaa og waayo wax nasoo ku soo arooray ma jiro waana qeyb qeybiyaadkana nusuusunba lagaga hadli karaa ninkaasi markaa dajaal intuu ishortaago iimaanka iyo geesinimada alla geliyey wuxuu ku odhanayaa dajaalku nebi maxamed noo sheegaa tahay wuu dilayaayo laba intuu u kala gooyo weliba kala dhex maru haddana qumidhaa ou saro kaco ayuu marka labaadna odhanayaa maantaaban ugu yaqiin badanahay dajaal cawarkiina loo sheegay inay tahay ilaa calaamadiiba kaa caddaatee markaasuu dajaal mar dambe odhanayaa waaban dilayaa oo lagu diri maayo waxaa xadiidka laga qaadanayaa maa yafcaluhu dajaal laysa karaamatan bal huwa istidraaj waxaa uu dajaal samaynayo oo qof intuu kow kaga siiyo haddana uu soo noolaynayo horta karaamo maaha dee ninku weli maahee waaba malcuunkaa dee kaafirka ee dajaal cawarka ee kaafirku ay labadiisa idhood dhexdooda kaga dhigan tahaye waa sabaansabid iyo seeta dheerayn baa la yidhaa iyo fitno dadka lagu imtixaamayo oo dadkaa ku kala baxaya markaa qof hadduu wax sameeyo aada la yaabto caadada ka baxsan waxaa dhici karta inuu dajaal yahay ha odhanin waa weli qofkii wax sameeyaba waxaanad hore u arki jirin dee ha odhan waa weli waxaa weye imaamu shaafici iyo layth iyo khayrkoodba waa kii lahaa haddaad aragto nin hawada duulaya ama biyaha badda dul sabaynaya iska dul tallaabsanaya biyihii badda ha iska odhanin waa weli oo ha ku dagmin xataa ilaa aad camalkiisa horta u bandhigta kitaabka iyo sunnada hadduu markaa ku toosan yahay wuxuu noqon karaa mu'min ilaahay ku karaameeyey khawaariqulcaada wax dadka caadadooda ka baxsan ila karaamaatul awliyaa ahlu sunnuhu waa aaminsan yihin mu'minka ilaahay inuu wax ku karaamayn karo marka hadduu toosan yahay dee waa karaamatul awliyaa hadduunu toosnaynna wuxuu noqon karaa shaytaan min ashayaaiin waayo shaafici wuxuu yidhi fa ina shayطaana yatiiru min almashriqi ila almaqrib shaydaan isagoo shaydaana ayuu bariyo galbeed isaga duulaa shaydaan baaba xambaari kara waxa wuxuu noqon karaa shaydaan laguu matelayo oo insiba aan ahayn marka calaa kullin waxa wax lagu qiimeeyaa ma aha qofku waxa uu ku andacooduu sheegtee waa camalka iyo caqiidada uu ku toosan yahay ayaa lagu qiimaynaya marka qofka toosan karaamaad ilaahay wuu ka muujin karaa horena wuu uga muujiyey dibna waa uga muujinayaa rabbi wax dhammaanayo dee nihaayana maaha ilaahay muumin kastao waqti kasta jooga wuu karaamayn karaa laakiin yacni waxa weeyaan waa in la kala saaro bayna karaamaati alawliyaa wa axwaali shayaaiin karaamaadka awliyada iyo axwaasha shayaaiinta ay isku soo matalaan ee dadka indhasarcaadka ay u dhigaan ee qofkii waxaan xaqiiqadiisa aan si kale u arkayo ee uu odhanayo waaba weli wax caadada ka baxsanoo la sameeyo haddii weli lagu noqon lahaana dee dajaal baa noqon lahaa dajaal cawar oo kaafirkii ugu weynaa waxyaabaha soo arooray waxaa ka mid a samaduu odhanayaa da roobkii way da'asa dhulkuu odhanayaa nabaadkii soo bixi sida xadiida qaar ku soo aroortay markaaba wuu soo baxayaa waxyaabo fara badan baa lagu imtixaamaya waxaasi waxaa la yidhaha waa fitno iyo istidraaj dadkana waa lagu fidnaynayaa isagana waa lagu yacni waa sabaansabid iyo seeta dheerayn oo dembiga iyo cuquubada iyo macsiyada uu samaynayo waxa sii kordhaya uun cuquubada waxa weeyaan ka dhalan doonta afcaashiisan unbaa sii kordhisa marka calaa kullin waxa weeyaan qofku shay uu sameeyo oo kaaga muuqday laguma dagmo ilaa horta aada sahamiso waxa uu sameeyey iyo xaalkiisu sida uu yahay xaafidku wuxuu ku odhanayaa fatxulbaariga wafi dajaali maca dalika dalaalat bayinat liman caqal cala kadibihi faaqalu ma yajibu an yuqaal ya man yazcumu anahu khaaliqu الsamaawaati wاlأrض sawir nafsaka wacadilha waazil canha alcaaha wuxuu yidhi dajaal marka wax kaleba laga yimaado isaga laftiisay ka caddahay ku sugan tahay calaamad tusinaysa qofkii caqligina uu ku garanayo inuu beenaalo yahay dajaal cawar inuu beenaalo yahay isaga calaamadda beentiisa caddaynaysaa isagay ka muuqataa oo waxa uu yidhi waxa ugu yar ee uu qofku ku odhan karaa dajaal waxa weeye waar kan sheeganaya cirkiya dhulkaba inuu abuuray iyo ilaahnimadow naftaada balqaabee oo toosi oo aafada iyo dhibaatadan ka zuuli waayo labadiisa indhood mid baad xabad cinaboo soo baxsan moodaayoo masaxan oo cawaran saasaa loo yidhi dajaal cawar marka haddaad ilaah tood ilaahnimo sheeganayso tacaala allaahu can daalika culuwan kabiira abuurkaaga hagaaji oo ceebta kugu sugan iska zuuli intaa haddaanad awoodi karin ilaahnimo halkay kuu soo martay wuxuu yidhi waxa ugu fududee qofka caqliga lihi ku caddayn kara beentiisa intaasaa ka mid ah in la yidhaha ilaahnimaad sheegatee bal hadda abuurkaaga hagaaji noocaa tahay intaa haddaad kari weyday dee halkay ilaahnima kuu soo martay can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey can inabiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nebigu yidhi laysa min baladin beled iyo wadan ma jiro ilaa hadduu jiro se sayata'uhu dajaalu dajaal waa ku joogsanayaa oo waa gaadhayaa ilaa makata walmadiinata maka iyo madiine mooyaane oo laysa lahu uma sugna dajaal min niqaabiha albaabadeeda ugama sugna dajaal naqbun albaab ilaa calayhi xaal uu albaabkaa ku kor sugan yahay mooyaane almalaa'ikatu malaa'ig saafiina xaal ayihiin kuwa safan oo yaxrusuunahaa ilaalinaya maka iyo madiina nabigu waxa uu yidhi beled ma jiro beledada ka mida ilaa dajaal waa gaadhayaa oo waa tegayaa maka iyo madiina mooyaane iyaga maka iyo madiina yacni dajaal ugama sugna albaab albaabadeeda ka miduu israa ka soo gal ilaa albaabkaa waxa ku sugan oo ilaalinaya oo gaadhka a malaa'ig safan marka foodda ma soo gelin karo uma tarjufu dabeed waa gilgilanaysaa almadiinatu madiina biahliha ehelkeeday la gilgilanaysaa alaaa rajafaatin saddex gilgilasho saddex jeer bay gilgilanaysaa way gariiraysaa madiine almadiinatu tanfi khabasaha sharka iyo xumihii bay iska saaraysaa saafi iyo waxa weeyaan toosnaan bay isugu baxaysaa markaa saddex jeer intay gilgilato ayaa fa yukhriju llaahu ilaahay waxa uu ka bixinayaa kulla kaafirin wa munaafiqin gaal kasta iyo munaafiq kasta ayuu bannaanka rabbi uga bixinayaa xadiidkanna kii hore ayuunbuu la mid yaho wuxuu tilmaamayaa xurmada maka iyo madiina halka ay gaadhsiisan yihiin inaan dajaal foodda soo gelinayn malaa'igna ay gaadh ka tahay can cabdillaahi cabdillaahi haddii kutubulxadiid la ilaaqo fahuwa bnu mascuudin marka can cabdillaahi bukhaari cabdillahi bn mascuud wuxuu ka wariyey qaalay inuu cabdillaahi yidhi kunnaa waxaanu ahayn maca nabiyi nebiga la jirkiisa sala allahu calayhi wasalame nebiga kuwa la socdaanu ahayn oo weheliya faqaala dabeed nebigu wuxuu yidhi man ruuxii istataaca kara albaa'ata ay mu'nata nikaaxi yacnii kharashka guurka qofkii awooda wuxuu ku guursado falyataزawaj ha guursado fainahu maxaa yeelay guurku iyo zawaajkaasi oo mastarka yatasawaj yani laga fahmayo u celi damiirkoo tasawujka ah fainahu maxaa yeelay guursigaa uu guursanayaa aqadu isagaa u laabitaan badan lilbasari aragga oo wa axsanu u ilaalin badan lilfarji xubinta taranka waman ruuxa lam yastatic aan karin guurkiina facalayhi bisawmi ay falyalzam isawm ha laasimo soomka oo ha ogaado fa innahu maxaa yeele soomkaasi lahu isaga wuxuu u yahay wijaa-un kal wijaa'i dhufaan oo kale bimacnaa goynta uu shahwadda goynayo dhufaan oo kale ayuu u yahay haada alxadiid nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu da-yartiyo dhallinyarta ku booriyey guurka waxaa la yidhaha inay ku dadaalaan oy ogaadaan oo riwaayadka qaarkood waxaa ugu horreeyaa macshara shabaab inuu yidhi dhallinyarta ururkoodiiow waxa weeyaan dee guursada fii bacdi riwaayaat waxaa la socotay kunnaa maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam shabaaban laa najidu shay-a nebigaanu la soconnay annakoo dhallinyar ah waxna aan haysanoo fuqara ah oo haddaa guursada muxuu u leeyahay yacni qofkii aan waxba haysan dee cid la sabraysa oo faqriga iyo caydhnimada kula adkaysanaysa hadduu helo dee wuu guursanayaa ilaahay baana arsaaqaya haddii aanu helin faqriga cid kula sabirtana isagaa sabraya intuu helayo wuxuu ku guursado marka calaa kullin nebigu waxa uu ku booriyey dhallinyarta guurka man istataaca minkum ulbaa'a baa-ada laba macnoba waa lagu fasiray macnaha raajixa ah waa in lagu macneeyo baa-ada mu'natu nikaax yacni kharashkii iyo waxogaagii adduunye uu ku guursan lahaa in lagu macneeyo waayo qofkaan waxbaba shilin haysanay dee muxuu ku guursan waa inuu dhowrsoonaado intuu helayo oo allah waa ka yidhi walyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadlih ha dhowrsoonaadaan kuwaan helayn waxay ku guursadaan ilaa inta ilaahay deeqdiisa iyo fadligiisa ka kaafinayo intay waxelayaan ha dhowrsoonaadaan oo dembi kale ay ku dhicin naftooda ha ka adkaadaan iyo xubnahooda marka munadu yacni waa wixii uu ku guursan lahaa hadda mu'nada looma jeedo dee adduun fara badan iyo gawaadhi fara badan iyo guryo faraba dhallinyarta qaarkood wakhtigu wuxuu kaga dhacaa siduu halkaa gaadh u leeyahay laakiin muhiimku wuxuu kusoo geed fadhiisan lahaa wuxuu gabadhiisa ku hoysan lahaa ku aqalgeysan lahaa intaa hadduu haysto yacni oo nolosheeda uu ka adkaan karo masaariifteedana ila waa dad nolol u baahane dee waxa weeyaan waa guursan karaa marka macalinkaasa maanta wuu guursan karaa soo ma marka waxaynu laba qodobba ma habboona bayna alifraadi watafriid ifraadku ma habboono oo bahasha in lagu talax tago qofka la yidhaha intaasoo xoolaa ilaa aad hesho waa ifraad ilaahay baa wallaahu waasicun caliim tafriidkuna ma fiicno oo dee gabadhay leeyada cuni maysida waa inaad wax ula tagto marka bayna alifraadi watafriid labadaa waa inaad udhaxayso waxaad ku geed fadhiisan lahaydeed rag ku qaabili lahaydeed guri ku geysan lahayd waa inaad haysato wixii intaa ka badanna wallaahu waasicun caliim ilaahay ku dayaci maayo gaar ahaan markaad ku dhowrsoonaana seed dhowrsoonaan ku raadinayso waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi alaaun cala allahi aq alaaun xaqun cala allaahi cawnuhum saddex ilaahay naftiisa wuxuu xaq kaga yeeluu isku waajibiyey inuu u kaalmeeyo u gargaaro waxaa ka mid ah annaakixu aladii yuriidu alcafaaf ninka guursanaya isagoo inuu ku dhowrsoonaada raba kaa ilaahay baa gacan qabtoo u gargaara marka niyadaa wanaagsan haddaad ku guursato waxaad ku dhaqaaqi lahaydna gacanta ku hayso waxba mustaqbalkaa ka warwarin ilaahay tabaaraka wa tacaala baa ku gacan qabanaya marka guurkana dhallinyarta muhiim buu u yahay gaar ahaan maanta iyo xilligaynu joogna fitanku ay fara badan yihiin dhufays ka qiimo badan oo qofku kaga dhuuman karo inuu dhib ku dhaco guur ma jiro waxa ugu qiimo badan ee qofku uu kaga dhuuman karo dhibaato ee dhufays uga noqon karaa waa inuu guur xalaala galo oo u guursado dee geesinimo iyo raganimona waa lagaa rabaa hadaad waxa weeyaan waxba ku dhici weydood kuba hagaagi weydo haddii aad wixii lagu dhaqaaqi lahaa gacantaada alla soo geliyo dee shajaacadii iyo jaraa-adiina adaa lagaa rabaa maanta qofka caqligalana ee wax garanaya zamankaynu joogno ninka uusoo geed fadhiisto nin akhlaaq iyo aadaab ilaahay ku manaystay ducuu ugu darayaa waayo waa xilli adag waa wakhti adag dee aabbayaashii hore saalixiinta hablahooda iyagaa guurin jiray soo ma raggii ragaha saxaabada hebelow inataydaan kugu daray innaga laakiin soomaaliynu naho talo muxuu gabadha ku qarinayaabay markaaba odhan ayarun inan baan ku siiyey ma sahlane talo maxaa meesha ku qarsoon maxaa ku qarsoonaan saalixiintii kuwii kaa khayrka badnaabaa sidaa sameeyey markaa taa malaha innagu ku dhici mayne laakiin ninka wanaagsan ee nin wanaagsan ugu yimaadow soo dhaweeyo madaxa saar waa sharaf iyo karaamo dhallinyartuna dee waa inay guurka ku dadaalaan huuhaadan iyo hadalkana waa inay ka tagaan moobilkani dhallinyartii lafteeda u waalayo habeen iyo maalin qofkii isagoon guursanayn haddana haween buu la hadlaya waxaa lagu halaagsamay ee dhibaatooyin fara badan ka dhasheen ee dadka qaarkood diin iyo dunyaba ay ku seegeen moobilkaasaa ka mid ah isagoo wadaada waxbartay xaafidulqur'aana dee haddana waa bashar waa daciif daadkana haddaanad iska moosinoo balaayo daaman la qabtay leedoo daba la qabta ma lehe aanad ul dheer iskaga qaban oo faraara leh markay dafku soo tidhaahde daweyn kari mayse alwiqaayatu khayru min alcilaaj wax walba ka hortagga iyo wiqaayada ka khayr badan markaad ku dhacdo inaad dib tiraa waan u daweynayaa markaa dhallinyar fara badan marka hore hadalka way fudaydsadaan halowdu way la fududahay laakiin marka dambey ku halaagsamaan meel alla meelu iska soo qabto dad waxaad arkaysaa in badan baan la kulmay dee dadka culimada ama macalimiinta ama dee meelaha caamka a jooga wax badan baa soo maraya way soo mareen dhallinyar intay dabinkaa ku dhaceen meel alla meel ay uga baxaan oo naftiisii ay ku halaagsantay oo ay yacni shahwadii xaaraanta ahayd ka xoog badatay oo markii dambe istimnaa iyo waxyaabadii xaaraana ku dhacay dhinac alla dhinac uga dhaqaaqo uga dhex baxana garan la waayo qof ilaahay u naxariistay mooye haddaad dabinka gasho ka bixiddiisu way adagtay laakiin marka hore marka hore waa nin ragoo adkaysila iyo noqo marka hore nin ragoo adkaysila noqo ninka adkaysiga iyo geesinimada leh maaha ka ragga markay bannaanka isugu baxaan lagdaya ka xoog roonaanaya waa ka naftiisa ka adag laysa shadiidu bisurca inama shadiidu alladii yamliku nafsahu cinda alghadab nebigu waa kilaa sala allahu caleyh wasalam marka iminka geesiga ninka raggee adagna waa ka naftiisa ka adag weliba maanta da-yarta balaayo badan baa ku xeeran oo daad fara badan baa kusoo fatahay oo dhinacuu eegaba dhibaataa ka jirta nin nin ka tegay unbaa maanta naftiisa ka adkaanaya isagoo hiigsanaya wa shaabun nasha'a fii cibaadati rabbi siuu maalintaa fadiiladaa iyo karaamadaa u helo waayo naftaada iyo xubintaada taranka inaad ka adkaataa wax sahlan ma aha waa wax weyn oo rabbi ridihiisa lagu gaadhayo waana sifaadka muminiinta waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ila cala aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum faman ibtaqaa waraaa dalik fa ulaaika hum alcaaduun sifaadka muminiinta ee fardowso lagu dhaxlo waxaa ka mid a waa kuwa xubnahooda taranka xafida ka xakameeya xaaraanta ilaa haweenkooda iyo addoommadooda mooyaane ruuxa labadaa waxaan ahayn doona inuu ku guto baahidiisa kuwaasi waa kuwa xadgudbay xalaashii ka gudbo xaaraan u gudbay halkan markaa waa muhim in qofku uu naftiisa dhowro guurkana u degdego waxaana khayr badanoo wanaagsan azawaaju lmubakir rag iyo dumarba wakhtigu yaanu kugu dheeraan ragguna waa inay hore u guursadaan haweenkuna waa inay hore u guursadaan adiga oo ku talagelaya waxaad ku guursan lahayd oo dee dadaalkii samaynaya sacyigii waxa baaqigana ilaahay baa kuu buuxinaya oo ilaahay qasnadiisu ma marato ilaahay baa kuu buuxinaya in yakuunuu fuqaraaa yughnihum allahu min fadlih hadday caydh yihiin fuqaro ilaah baa ka kaafinaya deeqdiisa ballaadhan wallahu waasicun caliim marka maanta da-yarta dhibaato badan baa haysata oo baraha bulshada iyo moobilada iyo facebooku dhibaato badan bay ku hayaan ninka dhallinyartae maanta joogaana ninkii dhallinyartii hore u jiray la mid ma ah waayo yacnii iska dhaaf dadkii hore eh annaku yaraantayadii waxaanaan soo gaadhin oon jirinba ayaa idinka maanta jira ilan wakhtiyaduna kala fiican laa yaati zamaanu ila waladii bacdahu sharu minhu samictuu min nabiyikum sala allahu calayh wasalam maanta waxa moobilo iyo facebook iyo balaayo dee waddanka xataa markii lasoo galaani jirin iskaba dhaaf waqti kasii horreeye maanta laakiin waxaa ooda laga soo qaaday oo gaalkii isagoo gurigiisa jooga ayuu adiga gurigaaga dhexdiisii waxa weeyaan kugu fasahaadinaya oo adduunka halka ugu dambaysa qaaradiisa wixii ka dhacaya xumaan ayaa gurigaaga guntiisa la keenay waana imtixaan waxaa yaraa uu ruuxu gacanta ku hayo ee wax walba uu ka heli karo xuma iyo xalaal iyo xaaraanba inuu iska dhowro wanaag mooyaane iyo albaabka hoosta markuu ka xidha inuu wax walba walaaqu faraha la galo waa isaga iyo iimaankiisa khatar badan buu ku sugan yahay waana meelaha dadku ay ku kala baxayaan aladiina yuuminuuna bileyb iimaanu lheybka iyo cabsida rabbi meelahay ku muuqanaysa waxaa ka mid a cinda alkhalawaat keligaa gooni markaa tahay haddaad tiraa laguma arkaya ka fara qabso aawey iimaankii heybka ilahay miyaanu ku arkayn waanu kaa sarrayn aawey nadrat raxmaan idaa maa khalowta biriibatin fii dulmatin wannafsu daaciyat ila طugyaani faاstaxyii min nadari ilaahi waqul laha ina aladii khalaqa alaama yaraan hadday naftu kula gooni noqoto meel cidla ah ay ku tiraa alla ilaa maantaadu haad heshay ee ka fara qabso ilaahay eegmadiisiiyo daymada raxmaanka ka xisho oo waxaad tidhaahdaa halkaa madow ee mugdiga ah makaankaa khaaliqii abuuray ayaa ay arkayeen nafyi ay ka xisho sidaa naftaada ku dheh idaa maa khalowta dahra yowman falaa taqul khalowtu walaakin qul calaya raqiibu walaa taxsabanna allaha yakfalu saacatan walaa anamaa tukfiihi canhu yaqiibu lahawnaa lacamru llahi xataa tataabacat dunuubu calaa aahaarihina dunuubu fayaa layta ana allaha yakfiru maa madaa waya'dana fii towbaatina fanatuubu marka cid laanahay odhan khalowtu walaakin qul calaya raqiibu allah kaa sarreeyo ku arkaya ku taalacanayun ku mooganayn ilbihiqsina marka calaa kullin da'yartu ha dadaalaan dhib badan baa jire hana dhowrsoonaadaan dhibaato badan baa jirta guurkana ha u degdegaan waalidka ubadka iyo hablaha dhalayna ha fudaydiyaan guurka ilaahay iyagoo kaga baqanaya watacaawanuu cala albiri wataqwa yaanay shuruudo adada ku xidhi qaar fara badan oo raggii gayaanka ah hablahooda u diiday ayaa iyagoo ka liita wax ka xun aqbalay kuwan isku asturayda sumaydaan maqal ilaan waa xaaraane waa loogu taag waaye markii dambe isagoo dullaysan oo daciifa ayuu waxaa xun aqbalay xalaasha maxaad u aqbali weyd shilin haddaanu haysanuu kuu yimid adigu maad dhisidood kaalmaysidood u gargaartid marka waalidkuna ilaahay waa ina kaga baqaan ubadkooga oo haddaanay dhiiranaan iyo raganimo iyo geesinimo ay iyagu ugu guuriyaan haddaanay heli karayn ciddii xalaal ugu timaadee waddada saxda ah soo martaa ha u sahlaanoo ha u fudaydiyaan gogasha ha u dhigaan oo ha soo dhoweeyaan madaxa ha saaraan oo duca ha ugu daraan laakiin yaanay u diidi idaa jaakum man tardaw- man tardawna diinahu wakhuluqahu fazawijuuh ilaa tafcaluhu takun fitnatun fi lardi wafasaadun kabiir hadduu idiin yimaado cid aad raalli ka tihiin diintiisa iyo dhaqankiisa u guuriya haddaad samayn weydaan sidaa fasaad iyo foolxumo fara badan baa dhici oo arrintaasi idin dhaxalsiin marka guurku waa arrin muhiim ah oo in la fudaydiyo ay muhiimtoo dow ay tahay waalidkana xil baa saaran ubadkana xil baa saaran raggana xil baa saaran kulli waa in la wada dadaalo hablaha laftoodu naftooda waa inaanay dayicin daate ama macallin baan guursan ku dibadda ka yimid oo xayraan oo sikhraamin iyo qaar ay guursadeen baanu ognahay oo macallimiintii intay diideen siday isku lahaayeen adduunkaad u baxaysaa ilaan imika dadkii buufis baa wadagalay iyo dibad baa la tagaa say u lahaayeen dibad baa tegi ayaa hebel baa dibadda ka yimid maba ogaba sikhraan dhacdhacayo boqol cudur la weeyi markii dambe iyadoo oysa ay ku imanaysa sidanuu noqdayo isagoo si kaluunbuu ii soo galay marka hore miyaad hubsatay dirhamkii dollarkii muxuu dhalay ninkan majnuunkan u dhalay soo maha miskiinkii saaxibulqur-aankaas umaa diidin taana hablahaan leeyahay ilaahay ka baqo oo macallimu lqur'aan waa afdalu zawj kulla guursada ka u qiimo badan weeye maxaan sidaa u leeyahay dee nebi maxamed baa yidhi sala allahu calayh wasalam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu waan ogahay hablaha dumarka maanta adduunyaa sidatoo hebel baa ku doonaya ma macallin baa may ma iga dah xayraankii dibadda ka yimid ama sikhraankiina horay ka aqbalaysa ujeeddadu waa adduunya markaa dee soo maa dee adduun muxuu kuu taray kaasuu kuu dhalay adduun markaa haweenka ama habluhuna naftooda ha daryeelaan oo yaanay dayicin miskiin baahan oo ilaahay yaqaanood caw kula seexato qol keliyoon guglanayn ayaa wallaahi kaaga khayr badan sikhraan intuu guri kuu buuxiyo berrina madaxa kaa garaaco tidhaahdo isagoo si kaluu ii soo galay calaa kullin dee cid waliba kaalinteeda waa inay qaadato oo habluhu ay naftooda u taliyaan oo waalidku ubadkooda ay u taliyaan oo ninka ragga ah ee dhallinyaradee maanta joogaa naftiisa uu taliyo qof walba wixii ku beegan waa inuu buuxiyo markaasaa dee la helayaa qoys muslima oo sharaf badan xaqiiqaduna waxay tahay ninka maanta caqli iyo cilmi leh adduunya gebigeeduba bixadaafiiriha isku wada daro maxay tahay qofkaa ka qiimo badan qur-aankaa ka qiimo badan diintaa ka qiimo badan marka qofka eeg laakiin shilinka ha eegi qofkaa qiimo leh hadduu alla yaqaan yahay qiimihiisuu ku socdaa iyo qur-aanka adduun laguma meel maro xadiidka waxyaabaha loo daliishado waxaa ka mid a xurmatu listimnaa biyaha taranka inuu ruuxu dee gacantiisa isagakana xaaraannimadeeda oo waayo nebigu markuu yidhi guursada kii awoodi waaye dariiqo kale looma bannayna waxa la yidhi facalayhi bisawm dariiq kaloo biyaha la ysaga bixiya hadday jirto dee waa tilmaami lahaa nebigu sala allahu alay waslam ma jirto waa ama guurkaa xalaasha ah ama sabir iyo soon wax u dhexeeyaa ma jiro aayadda qur-aankaana xadiidka kaga seecad oo markii la tilmaamay guurka iyo addoommada iyo haweenkii xalaasha ahaa ilaahay wuxuu yidhi faman ibtaqaa waraa'a dalika ay siwaa dalika waxaan intaa ahayn qofka doona inuu xaaje ku guto fa ulaa'ika hum ulcaaduun marka ma bannaana waxaa intaa kuu dheer qofka bartaa awooddiisii ragannimo caafimaadkiisii wixii oo dhan baa baaba'aya markaasuu maalintuu guursaduu xalaashii helo ayuu halkuu ugu baahi badnaa ku fashilmaya ila waa nin xooggiisii xaaraan kusoo dhammeeyey qofku waxa hadduu bartana kama gugi karayo marka xalaashii caadiga ahayd dooniba maayo ila waxaana shaydaan u qurxiyey ragannimadiisiina halkaasi ku baaba'aysa rajeg dambe ma leh markaa qofku caafimaadkiisa isagoo dhowraya diintiisa isagoo dhowraya xooggiisa waa inuu ilaashado xalaashana uu la sugo halkaas ayuu xaajadii alla ku beeray ku gudanaya fainahu lahu wijaa waxaa la yidhaha waa tashbiih baliiq marka tashbiiha adaatu tashbiiha laga xadfo oo ay kal wijaa'i yacni dhufaanoo kale u yahay oo dhufaanku xoolaha dee waa ka la tumo marka la doonayo neefkii ama wankii waa la tumaa si uu koran u noqdo marka ee, ama xiniyaha dee laga saara ama waa la tumi jira xoolaha marka wijaaga waxaa lagu shabahayaa dee raggii ilan lama dhufaanayo oo xiniya laga saari maaye kal wijaa'i sida neefkan la tumay shahwadiisa u baaba'so ila neefku markaasuu koran baa la yidhaa neefka tumanoo mar alla markaasuu hilib iyo naaxid bilaabaya ilan markan kale shahwadan iyo waxaan ku beeran way qallajinaysaa marka de waxaa loo jeedaa sida neefkaaba waxa weeyaan dee ay shahwadiisa u baabi'inaysa dhufaanka la dhufaanay ayaa soomkana qofka soome ee daa'ima shahwadiisii soomka u baabi'inaya marka wejushabaha ka dhexeeya dhufaanka iyo soomku waa qaطcu shahwe labaduba waxay jarayaan shahwadii hoosu dhigayaan waxa waxay culimmadu tilmaameen xagga waxa weeyaan dadka qaarkood baa laga yaabaa inay yidhaahdaan soonku shahwaddii waaba nagu sii badinaya waxba nagama yaraynayo taana xaafidku waxa uu yidhi isagoo tilmaamaya قال الحافظ في الفتح مجلد أفراد صفحة بقولي وسقالي وطبعا ومقتضاه أن الصوم قامع لشهوة النكاح يعني حديث كان وحو كان سنة يا صوم كشهودي وقفك وقبيد قلمضة إيو نكاحة إنو كتشر إيو واستشكل بأن الصوم يزيد في تهييج الحرارة وذلك مما يثير الشهوة وحال لغو يربشيو إشكال لغو سو أروري إن صومكو kulka jidhka ku jira ama kulaylkii jidhka uu kicinayo kulaylkaasoo jidhka ku kacaana uu shahwadii kicinayo oo dee waa dhalinyarta qaarkood yidhaahdaan waabay nagu sii badanaysa waxa uu sheekhu yidhi laakina dalika inamaa yaqacu fii mabda'i lamri arrintaas dadka qaarkood ka cawdaan wuxuu dhacayaa uun bilowga arrinka marka hore la bilaabo soonka faidaa tamaadaa calayhi wactaadahu sakana dalika wallaahu aclam wuxuu yidhi marka uu daa'imo soomkii uu caado ka yeeshee uu joogteeyo arrinkaa shahwadee kor u kacaysa waa xasilaysaayo hoos bay u dhacaysaa markaa dee maalin iyo laba ma igaga jabto maaha waa caadayso isniinta khamiista ayaamulbeedka caado ka dhigo can zayd ibni haabitin zayd bnu haabit waxa uu ka wariyey bukhaari qaala inuu yihi tasaxarnaa waxaanu la saxuuranay maca nabiyi nebiga maciisa sala allahu calayhi wasalam uma qaama dabeed nebigu waa kacay oo ila salaati salaaddii ayuu u kacay qultu waxaan buu yidhi waa araawi can zaydin zayd bnu haabit raawiga ka warinaya ee waxaan ku yidhi buu yidhi kam kaana imisay ahayd imise ahaa yacni waqti bayna alaadaani waasaxuuri aadaanka iyo saxuurta intee u dhaxaysay aadaanka iyo saxuurta qadar intee leeg baa u dhexeeyey qaala wuxuu yidhi qadru khamsiina aayatan ay qadru qiraa'ati khamsiina aaya yacnii qadar konton aayadood la akhriyo ayaa u dhexeeyey marka xaashiyada shanawaanig wuxuu odhanayaa miqdaaru khamsuun ay mutawasita laa tawiila walaa qasiira walaa sariica walaa batii'a yacnii waa konton aayadood oo dhexdhexaada mana gaagaabna mana dhaadheera waa dhexdhexaad qiraa'aduna deg degna maaha aayarna ma aha waa dhexdhexaad marka macnaha qadarka konton aayadood la akhriyaa u dhaxaysay suxuurtii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo aadaankii salaada subax halkaa waxaa laga qaadanayaa inay horta sunno tahay suxuurtii in dib loo dhigo oo laa tasaalu lummatu bikhayrin maa cajalu lfitra wa akharu suxuur ummadda nebi maxamed sida xadiidkaaba ku soo aroortay dee khayr ka suuli maayaan intay afurka dadejinayaan suxuurtana dib u dhigayaan suxuurtuna waa waxyaabaha inoo dhexeeya innaka iyo ahlu kitaabka oo muminiintu waxay yani waxyaabahay la gaarkay inay kaga soocan yihiin bay saxuurta ka mid tahay markaa kol haddaad soomayso walow sharbata maa walow kabasho biyo ana ha noqoto xaba timirana ha noqotee sunnaha ha dhaafin awood rabaaniya ku jirto oo aad bay ku anfacaysa markaa suxuurtii in dib loo dhigo iyo in aadaankiiyo saxuurta qadar macquulihi u dhaxeeyo oo iyadoy bannaan tahay suxuurta in alla inta aadaanka ka horaysa in alla inta waagu baryayo way ku bannaantahay cuniya cabiduba oo waxa weeyaan waa wax jaa-isa laakiin waxaa habboon si aanad shubhaba u gelin ilaa adoo afka ku hayaaba lagugu addimi karaa yacni madhabka jumhuurta iyo sida raajixana waxa weeyaan afkaba ku hayo kol haddii la addimo cuntada jooji jumhuurulculamaa waxay leeyihin afka waxaad ku haysana tuf marka maadaama dee aad arrintaasi kuguba dhici karto in waxoogaa u dhaxeeyo suxuurtii iyo aadaankii ayaa xadiidka laga qaadanayaa oon sanka la ysku saarin can abi hurayrata rafacahu can abi hurayrata abu hureyre waxa uu bukhaari ka wariyey rafacahu xaal uu kor yeelay abu hureyre man aftara ninka afura yowman maalin maalinkaasoo min ramadaana ramadaan ka mid ah min hayri cudrin cudurdaar la'aan walaa maradin iyo cudur la'aan waa min baabi cafi alkhaasi cala alcaam cudurdaarka ayuu xanuunkuna soo gelayaa maadaama laakiin xanuunku cudurdaarada ugu muhiimsan uu yahay ugu muuqaalka badan ayaa gaar loogu xusay limasiid alcinaaya haba soo hoos gala cumuumka hore eh markaa nebigu waxa uu yihi maalin ramadaan ka mida ruuxa afuro min hayri cudrin walaa maradin cudurdaar la'aan iyo cudur la'aan isagoon bukinna cudurdaar kalena aanu ku sugnayn ilaa cudurdaarada loo afuraa xanuunun maahoo safar iyo waxyaabo kale ka mid eh lam yaqdihi kama gudan ninkaa canhu isaga siyaamu dahri sanadka soomkiisu ka gudi maayo maalintaa uu cudurdaar la'aan afuray wa in saamahu haba soome eh wa bihi kaa abu hurayra uu soo wariyey laftiisa ayaana qaala bnu mascuudin ibnu mascuudna uu yidhi uu ku tegey yacni cabdullahi ibnu mascuudna kaa abu hurayra uu soo wariyuu ku tegay oo waxa uu yidhi ninka maalin cudurdaar la'aan afura ramadaan ka mid a labiyo tobanka bilood ama sanadkao dhan hadduu soomo ka gudi maayo mar hadduu u badheedhay gefkaa cudurdaar la'aan hada alxadiid أورده البخاري معلقا بصيغة التمريض حيث قال ويذكر عن أبي هريرة رفعه حديث كان إمام البخاري صحيح سوى حكسه صار إسقو معلقة أنا سنة كي شري معلقات وإن صومري لكن وحكسه أروري معلقا بصيغة التمريض صيغة الله يراد صيغة التمريض كي مجهول كأهو ويذكر يعني وصيغه يعني بكيسين أما علديسين إن علة شرت كدرين سينسا صيغة تمريض وقيل إيه الرؤية إيه صيغة تمريض بالي مركب مجهول لقدقه وعلو أي كدرين سين يعني إنه عليسين مركا إمك حديث كان معلقة بخاري وحكو كان إسقو معلقة ووحو بابا ويذكر وحو ويذكر عن أبي هريرة رفعه يعني waxa laga sheegaa buu yidhi abu hureyre isagoo kor yeelaya inuu yidhi sidan xaafidkuna fatxulbaariga wuxuu ku odhanayaa mujalladka afraad safxada boqol lixdan iyo kow wa ashaara bixadiidi abi hureyrata ilaa annahu laa yasixu likownihi lam yajzim bihi canhu wuxuu bukhaari ku ishaaray xadiidka abu hureyre markuu siiqatu tamriid ku soo wariyey inaanu ansaxayn waayo lam yajzim bihi canhu kamuu goyn si go-an umuu odhan abu hureyra laga wariyey waxa laga sheegaa buu yidhi wayudkaru waa siiqatu tamriid marka xadiidkan mucallaq buu ku keenay bukhaari mana xidhiidhin asxaabu sunanka ayaa xidhiidhiyey laakiin bukhaari ma xidhiidhin marka sidaasaanu u cileeyey waana xadiid sixadiis iyo dacfigiisa culimmadu ay isku khilaafsan yihiin oo yacni waxa weeyaan in badani ay cilaysay bukhaari laftiisuna waa kaa cileeya siiqatu tamriidka ku keenay wayudkaru marka sida raajixa ah ma sugna laakiin waxay yidhaahdeen jumhuur lculamaa calaa fardi hubuutihi haddii laga soo qaado inuu sugan yahay fannafyu nafyu lkamaali walaysa nafyu sixa yacnii nafyigan la leeyahay lam yaqdihi waa kamaalkaa laga anfinayaa ee sixada lagama anfinayo oo hadduu qofkii maalintii uu cudurdaar la-aanta ku yani afuray u qalleeyo waxay yidhaahdeen saqata bihi alabu horta waajibkan doonistii laga doonayo doonistii waa ka dhacas oo xasala bihi lijzaa faralkii waa ka gudayaa faralkii waa ka dhacaya muaalab ka noqon maayo lagu yani weli laga doonaye doonistii way ka dhacaysa laakiin kamaalkii ajarka u lahaa qofka dee waxa weeyaan adaagii sooma heli maayo jumhuurtu muraadku waa sidaas yeehan waana sida raajixa ah waayo cibaado tagtay ama camdan ha u tagto ama sahwan ha u tagtee dee cibaadaadka waa la qalleeya soom iyo salaad iyo kayrkoodba marka macnaha inaanu qallihii ansaxayn sax maahu waa laga xoog badan yaho wuu ansixi laakiin waxaa la anfinayaa kamaalkii heli maaya abaalka iyo ajarka laakiin faralkii unbaa dalabkii unbaa kaga dhacaya laga doonaya fariidada inuu la yimaado wabihi qaala bnu mascuudinna waxay culimmadu yidhaahdeen waa ijtihaad ibnu mascuud ee u gaar ahaa cabdillahi ibnu mascuud waa ijtihaadkiisi oo inuu xadiidkaas sidaa u qaatay oo uu yidhi waxa weeyaan sanadna ka gudi maayo hadduu soomo waa ijtihaad ibnu mascuud uu ku ijtihaaday sidaa inuu yidhaah wabihi qaala ibnu mascuudin laakiin madhabka jumhuurta iyo sida raajixa ah waa inuu qallihii ansaxayo laakiin kamaalkii iyo ajarkii uu seegayo xadiidkana sixadiisa wayna kaa tilmaanay in la cileeyey sideedabana mucallaqaadka bukhaari waxaa la yidhaahdo culimmadu tilmaamaan marna siiqo jasmiya ayuu ku calliqaa mucallaqaadka oo dee rawa iyo dakara iyo qaala waa jasmi sidaasuu sheegay ama yidhi ama wariyey marka waxay dhaha culimmadu mucallaqaadka bukhaari ee majzuumkee uu gooyey waa saxiix oo ama saxiixunbuu ku xidhiidhiyey ama meel kale laakiin mucalaqaadka yani dacfiga iyo ciladu ku jirtaa waa kuwan siiqatu tamriidka ee waxa weeyaan wayudkaru iyo ruwiya iyo xukiya waa laga sheegay mu- mucalaqaadka bukhaari guud ahaan waa kun saddex boqol iyo koob iyo afartan xadiis inta uu tacliiqiyey ee sanadka laga gooyey dhammaantood waa xidhiidhiyey bukhaari oo iyagoo musnad ah oo sanadkoodii taxan yahay oon wax inqitaaci ku jirin ayuu soo arooriyey ilaa boqol iyo lixdan xadiis mooyaane can abi hurayrata abi hureyre bukhaari wuxuu ka wariyey qaala inuu abi hureyre yidhi awsaani wuxuu ii dardaarmay khaliilii kan aadka u jeclaa ee jacaylkiisu qalbigayga dhexdiisa u xulay ee uu degay waa nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam wuxuu ii dardaarmay bialaatin saddex arrimood siyaami alaaati ayaamin maalmo saddexa soonkood buu ii dardaarmay waxaa laga bedelayaa alaaa saddexda maalmood oo min kulli shahrin bil walba ka mid ah saddex maalmood soonkoodoo bil walba ka tirsan ayuu ii dardaarmay wa ragcatay duxaa barqinka labadooda ragcadoodna waa ii dardaarmay waa sunnada barqadii aynu tukanno salaatu lawaabiin uu nebigu ku tilmaamay kuwa alla u noqoshada badan salaadooda wa an uutira qabla an anaama inaan witriyeysta intaanan seexanna waa ii dardaarmay waa marka aanu qofku hubin inuu dib ka soo kacayo xagga dambe ayaa fadli badan laakiin haddaanad hubin soo kicidda witrigaaga iska hormarso o iska qadimo xadiidkan saddex arrimood oo muhiima abu hureyra tilmaamay inuu nebigu u dardaarmay sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ah saddex maalmood inuu bil walba ka soobo culimmada qaarkood cumuumkaasay ku qaateenoo meeshay doontaha kaga dhacda awal iyo aakhir iyo bartanka eh waa un saddex maalmood oo bil walba ka mid ah sunnada laakiin sida raajixa ah cumuumka waxaa qaydayay riwaayaadka qaarkood oo ayaamulbiidka ku qaydaya saddex iyo tobanka iyo afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka marka mar walba ajarka waad helaysaa meeshaad ka soontaba laakiin afdal kuwa ayaamulbiidka waxaa kaluu kula dardaarmay labada ragcadood ee barqada oo duxada oo iyagana fadligoodu aada u wenyahay fadligooda waxaba kuugu filan nabigu sala allahu calayh wasalam waxa uu yidhi calaa kulli sulaama min axadikum sadaqa xubin wal oo xubnaha addoonka ka mid a saddex boqol iyo lixdanka xubnood sadaqaa saaran oo laga doonayaa sunna ah laakiin haddana rasuulku wuxuu yidhi markuu arrimo badan tilmaamo sadaqada kaa gudaya wayujziu min dalika ragcataani yarkacuhumaa min adduxaa waxaasoo dhan waxaa kaa gudaya oo kaaga filan laba ragcadood oo barqadii uu tukado qofka muslimkii waa fadli aada iyo aada u weyn witriduna waa muhiimo dee afdalu salaati bacda alfariidati salaatu lleyl salaad la tukado faral dabadii waxaa ugu mudan salaada habeenkii la tukado waxaana ugu sii mudan habeenka aakhirkiisa dambe ulutu leyli alakhiir marka ilaahay samaa dunyaha usoo degayo isagoo addoommadiisa ku leh man yadcuuni yaa i barayoon aqbala yaa i wax weydiisanayoon siiya yaa dembi dhaaf dalbayoon u dembi dhaafaa markaa deeqda khasaa'inta alle ku duugan alla uu addoommadiisa u qaybinayo sara kaco waxaa tidhahdaa ana yaa allah aniga weeyaan rabbigayo ka taa doonaya muraadka leh ilaahay markaa waa kuugu deeqaya haddii aanad ku kalsoonayn inaad xilliga dambe soo kacdo witrigaaga iska qadimo iyaduna waa khayrun khaliilii nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi innii abra'u ila allahi min khullati kulli khaliilin فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إلهي بان بريء أغاهي قف كستو خليل خلديس عدنا خليل كما يلم بيد واي إلهي با خليل إغا دكتي سيدو نبي إبراهيم با خليل إغا دكتي واتخذ الله إبراهيم خليلا مركا سيدا سيدا غار كان نبي إبراهيم با الله ودورته وجعلاده أيو أن خليل إغا دكتي ورسولك يدي هدان عد خليل كدغان أيانا abaabakar oo ummadda kii ugu khayrka badnaa ayaan khaliil ka dhigan laha walaakina saaxibakum khaliil ullah laakiin khaliil raxmaan baan ah haddana abu hureyre wuxuu leeyahay awsaanii khaliilii khaliilkaygii sawka nebigu le khaliilba melihi oo cid haddaan ka dhiganaya abubakar baan ka dhigan laha waxay culimmadu kaga jawaabeen waa min arafihi laa min arafi rasuul khaliilnimadu waa xagga abu hureyre xagga rasuulka ma aha farqi baana u dhaxeeya inaad aduu ka dhigatay iyo isagu inuu kaa dhigto nebi maxamed cidna khaliil kama yeelan oo waa kaa caddeeyey laakiin abu hurayra isagaa khaliilnimada isagaa nebiga khaliil ka yeeshay oo dee tilmaamaya inuu aada u jeclaayo maxabadiisu qalbigiisa ay qaaday khaliilkana waxaa la yidhaahdaa sida sharnuubi xaashiyadiisa uu ku tilmaamayo alladii takhallala xubuhu masaalika aruux ka maxabadiisu maslaga iyo meesha ruuxda iyo wadnaha iyo qalbiga ay degtay ay kala dhex gasho sidii shaacirkiiba u lahaa qad takhalalta maslaka ruuxi minii wabidaa sumiya alkhaliilu khaliila qofuu tilmaamayo u lahaa maxabadaadu halka ruuxda iyo qalbiga iga gashay sidaasaana khaliilka khaliil loo yidhi marka calaa kullin khulladu waa darajo ka sarraysa maxabada waa daraja fowqa almaxaba waxaana la yidhi dee khulladaa ma gaadhin ilaa laba mooyaane abulambiyaai ibraahim calayhi salaam wa khayru lmursaliin sayidu waladi aadama walaa fakra rasuulu llaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam labadaasunbaa darajat lkhulla gaadhay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam